بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، waxaan u baxayaa safar fasax caadiya oo sidaa ka warqabtaan eh, golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan waxa uu galay eh, fasax caadiya oo sideed toddobaad ah eh, markaa sidaa daraaddeed safarkan u baxayaa waa safar eh, fasax caadiya waan laga yaabaa wixii shaqeea haddii aan qaban kara intaa fasaxa ku jirana haddaan dalal kala tago baarlamaanadooda iyo iyo saaxiibo badan oo halkaa joogaba inaan la kulmo oo arrimaha somalilan iyo danaheeda kala hadlo haddii ilaahay ka dhigo Eh, waxaan kaloo runtii aad ugu faraxsanahay taa la socoteenba in khilaafaadkii yaryaraa ee golaha wakiiladu soo horjarmay Eh, arrintaasina ay iska dhammaatay oo ay ku dhammaatay safgarad Eh, wixii la hadal hayo dhammina ay iska dhammaadeen Eh, shirguddoonkii golaha wakiiladuna oo sidiisii caadiga ahaa shaqadiisii caadiga ahaa wax waliba ay ku soo noqonayaan Eh, saaxiibaday eh, guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaadba horena waxay ahaayeen garbahayga haddana waa garbahayga Eh, wax kastoo eh, xurmaa ama awooda aanu lahaynna sidii baanu wada leenahay Eh, wixii aan anigu leeyahayna iyagaa leh waxay iyagu leeyihiin anigaa leh Een, wax taagan oo ishuga ka taageena oo ka baaqayna ma jiro Eh, golaha guud ee somalilan iyo shacbiga reer somalilandbana eh, runtii go-aankaas eh, horena waan u sheegnay haddana waan ugu celinaynaa inaanu go-aan kaa qaadanay sidiisana uu ku fulayo Eh, qarankana culays badan uu ka qaaday Eh, taasina ay ka mid noqon doonto uun guulihii somalilan gaadhay ayuu ka mid noqon doonaa Eh, waddankeena waxa dhaqan u ah bani aadamku eh, dee shaqada la isku qabtaa Eh, laakiin mar walba caqliga iyo iyo iyo iyo isu tanaasubka shaqeeya Eh, markaas taasi waxaynu kaga duwannahay dalal badan aynu jaarnahay arrintaas oo marka dhib yimaado ama xabad ku dhammaado ama dagaal ku dhammaado Een, maadaama aan war kale jirin intaasaan kusoo koobayaa Eh, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Tafadhal. Eh, wax gaarona ka wada hadlayna may jirin waxaanu ka ballamaynay uun hawshii golaha Eh, eh, dee guddoomi eh, shir guddoonka intii hadhay unbaa golihii ka mas-uula maadaama anigu baxay guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad marka hawshii golaha ayuumaanu ka ballamaynay Eh, ballan kalo iyo waxaan kale ka wada hadlaynay midna may jirin arrintu waa tii maalintii halkii ku dhammaatay